أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada wararka warbaahinta islaamiga laandulisaaka idiin haysa kuwooda ugu door karoon waxaa ka mid ah maxkamadda wilaaya islaamiga ee shabeelle ayaa fulsi xad ka mid ah xuduudda allah kaasi oo ka dhacay fagaaro ku yaala degmada gamboole ee wilaayadaas howlgal qorshaysan oo lagu dilay sargaal murtad ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada jubbada hoose in ka badan toban qof ayaa dhimashaya dhaawaca ku noqday kadib markii uu kusoo dumay xabaal wadareed ay ka qodayeen deegaan ka tirsan dhulka soomaali galbeed jamciyada qur-aanka kariimka ayaa shahaadooyin gadoonsiisay boqoli konton arday oo xifdisay qur-aanka kariimka kadib munaasabad ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose ruushka ayaa gantaalo culus ku garaacay caasimadda dalka ukrein xilli xukuumadda ukrein ay ku eedeysay moscow inay beegsatay markab turkiya uu leeyahay jabhadda t b l f ee tigre ayaa iska diiday cadaadiis uga yimid dhanka maraykanka xilli ay kasii daraysa colaada ka jirta dalka etoobiya kulan looga hadlayay horumarinta waxbarashada ayaa ka dhacay deegaanka tuulo barwaaqo ee wila saamiga ee gedo عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subaxnimo isniina taariikhna ay ku beegan tahay lixda bisha safar sannada kun afar boqol afartan isdida jiri walaalahayaga muslimiinta kuu soo dhowaada warkii warbaahinta andulus oo fidsan maxkamadda ilasaamiga ee shabeelle ayaa furisay xad ka mid ah xuduuda allah kaasi oo ka dhacay fagaare ku yaala degmada gamboole ee wilaayada shabeellada dhexe faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadeysanaya walaalkeena faysal mahad soomaali xukunkani xaduridaha ah waxaa lagu fuliyey saddex askari oo ka mid ahaa maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya kaas oo jimcihii lasoo dhaafay ka dhacay fagaaro ku yaala degmada gamboole galbeedka wilaayada shabeellada dhexe dadweyne fara badan ayaa ka soo qaybgalay halkii uu xukunku ka dhacayay qaadiga maxkamadda islaamiga ah ee shabeellada dhexe ayaana fagaarahaasi ka akhriyey xukunkii maxkamadda ka soo baxay kadib maxkamadda waxay jawaab ka dalabtay eedaysane maxamed cali cabdi wuxuu ku jawaabay sidatan haa waa sax waxaan ahay askari ka tirsan dowladda soomaaliya kuna soo tababartay dalka etoobiya muddo shan bilood ah waxaana ka soo baxay akadeemiya hurs xamar ayaan fasax u qaatay intii aan fasaxa ku maqnaa ayaa mujaahidiinta la wareegeen moqokori kadib waxaa loo wareejiyey guutidii aan ka tirsanaa degmada buuluburta anigoo u socdo ayaa mujaahidiinta i soo qabteen askariga labaad ee goobta lagu toogtay waxaa lagu magacaabi jiray cabdulaahi daahir cumar xuseen oo ku magac dheeraa timijilic waxa uu ka mid ahaa murtadiintii lagu soo tababaray dalka itoobiya isna xukunkiisa qaadiga ayaa mar kale fagaaraha ka akhriyey kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysana cabdulaahi daahir cumar xuseen wuxuu ku jawaabay sidatan haa waa sax waxaan ahay askari ka tirsan dowladda soomaaliya kuna soo tababartay dalka etoobiya muddo saddex bilood ah waxaana ku soo baxay akadeemiya hurus xamar ayaan aaday intii aan xamar ku maqnaa ayaa mujaahidiintii la wareegeen moqokori kadib waxaa loo soo wareejiyey guutada aan ka tirsanaa degmada buuloburta anigoo u socda ayaa mujaahidiinta gacanta iga soo dhigeen askariga saddexaad waxa uu ahaa saadaq axmed maxamuud caddaan oo loogu naanaysayay ilka case waxa uu ahaa darawalkii wasiirka maaliyadda maamulka ashaadala dirirka ah ee loogu yeeray hirshabeelle murtadka lagu magacaabo cabdiraxiin ciise cadow muddo hal sanno iyo siddeed bilood ayuu darawal u ahaa xukunkiisa qaadiga ayaa faahfaahinaya saadiq axmed maxamuud caddaan siddeed iyo labaatan jir ah loo yaqaano ilka case waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay askari ka tirsan dowladda ridada soomaaliya gaar ahaan wasaaradda maaliyadda hirshabeelle wuxuu darawal u ahaa wasiirka wasaaradda maaliyadda hirshabeelle cabdiraxiin ciise cadow wuxuuna la shaqayn jiray muddo hal san iyo siddeed bilood ah xamar iyo jowhar intii u dhacayso mishaarkiisana wuxuu ahaa bishii saddex boqoloo dollar ayuu qaadan jiray kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane saadiq axmed maxamuud caddaane wuxuu ku jawaabay haa waa sax waxaan ahay darawal ka tirsan dowladda soomaaliya gaar ahaan wasiirka wasaaradda maaliyadda hirshabeelle cabdiraxiin ciise cadow ayaan darawal u ahaa waxaan u wadi jiray laba gaari oo qooqan ah midna xamar ayaan ku wadi jiray midna jowhar wasiirka iyo ilaaladiisa waxaan mishaar ahaan u qaadan jiray saddex boqoloo dollar bishii anigoo u socdo jowhar ayaa mujaahidiintii gacanta iga soo dhigeen xukunka maxkamadda intaa kadib maxkamaddu markay dhegaysatay eedaysanayaasha magacyadooda aan kor ku soo xusnay eedda loo soo jeediyey iyo jawaabtii ay ka bixiyeen oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay xukuntay sida tan kow niminkaas inay ku dhaceen fal gaalnimo ah nambar labo in lagu fuliyo xadduridda saddex xukunkaasna wuxuu ku sugnaaday qiraalkooda waxaana loo cuskoday maraajicda kale ah suuratulmaa'ida alaaya mi'a wahamsiin qowluhu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhidu alyahuuda waannasaara wliyaa'a bacduhum wliyaa'u bacd waman yatawallahum minkum fainnahu minhum إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني المارق من الدين التارك للجماعة متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه الجماعة إلا مسلم وقال الحافظ ابن عبد البر أن من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ذلك والله يقول الحق وهو يهدي السبيل والله على ما نشاء وقيل والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون الآن حان وقت التنفيذ وحان قال دونا إن شاء الله تعالى تنفيذك هلا فوليو إن شاء الله تعالى الله أكبر الله, الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
jazaaka allaahu kheyran walaalka faysal soomaali howlgal qorshaysan oo lagu dilay sargaal murtad ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada jubbad hoose ciidamada mujaahidiinta ka jihaaday wilaayada jubbad hoose waa habeenkii xalay howlgal qorshaysan ka fuliyeen gudaha degmada afmadow oo kamid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada jubbad hoose waxaana howlgalkaasi allah fadligiisa lagu dilay sargaal ka tirsan booliiska maamulka shaadaldarirka isku magacaabay jubbaland kaasi oo lagu magacaabi jiray cabduqaadir cadde oo darajadiisu ahayd sargaal labaxdigleha waxaan lala dilay askari ilaale u ahaa isagana lagu magacaabi jiray qaalin gate sargaalka mujaahidiintu ay dileen ayaa ahaa mid si aada u dhibay dadka shacabka ee ku dhaqan degmada afmadow in ka badan toban qof ayaa dhimashaya dhaawac ku noqday kadib markii uu ku soo dumay xabaalwadareed ay ka qodayeen deegaan ka tirsan dhulka soomaali galbeed tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen saadaq muumin inta la hubiyey ugu yaraan saddex qof ayaa ku geeriyooday halka kuwo kalena dhaawacyo ay ka soo gaareen kadib markii uu ku soo dumay wadareed ay ka qodayeen ameel u dhow degmada qabridayax ee dhulka soomaali galbeed xawaal wadareedka soo dumay ayaa loo qodayay laba iyo toban qofood oo intooda badan jirkoodu googo-ay kuwaas oo shil baabuur ku galay deegaanka guuyow oo hoostaga degmada qabridayax ilawareedyo deegaanka ah ayaa sheegay in dadka dambe oo saddex qof ahaa ay dhinteen kadib markii ay kusoo duntay xawaashii ay qodayeen waxaana sidoo kale dhacdadan ku dhaawacmay sagaal qofood oo kale musiibadan ka dhacday dhulka soomaali galbeed ayaa noqotay mid si weyn looga hadalhayo baraha bulshadu ay xiriirto laba iyo toban qofood oo shil baabuur ku dhintay iyo saddex qofood oo ka mid ah dadkii xabaasha u qodayay ayaa hal goob la iskula aasay jazaaka allaahu kheyran walaalka saadiq jamciyadda qur-aanka kariimka ayaa shahaadooyin gadoonsiisay boqoliyo konton arday oo xifdisay qur-aanka kariimka kadib munaasabad ka dhacday deegaan ka tirsan wilaaya saamiga ee shabeelad hoose tafaasiisha warkaasi waxaa ku cibaadaysanay walaalkeen cuhmaan axmed dhuubo
waxay ahayd xaflad si heer sare loo soo agaasimay islamarkaana lagu maamuusayey ku dhowaada boqol iyo konton arday oo dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka sidoo kalena xifdisay xafladdaas oo ka dhacday deegaanka kuunye barrow ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose xafladda waxaa soo qabanqaabiyey jimciyadda qur-aanka kariimka ee taabacsan maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoona halkii xafladda lagu dhigayey ay ka soo qayb galeen culimo waalidiin ardayda iyo marti sharaf kale warbaahinta islaamiga ah ee landalus oo goobjoog ka ahayd halkii ay ka socotay xafladda ayaa wareysatay qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay ugu horreyn qaar ka mid a ardayda ayaa halkaasi ku sameeyey bandhig ولايتنا قامت للمجد قد رامت خيرت ودامت حركتنا منصورة خيرت ودامت حركتنا منصورة في مقدشو الأسد صاروا لنا الأمجاد حرب على الأوغاد حركتنا منصورة بجبلة السفلى الكفر في السفلى والفضل للمولى حركة منصورة فلتبشروا يا قوم قد نلت لنا قد صرت حافظ آيه فزت أنا كنا صغارا في بداية عهدنا تتكسر الأقلام في ألعابنا فاليوم صرنا حافظين كتابه والتانا إياهم قد نلت المنى يا قرة العينين وعدك صادق فجمعت جيل الحق في حفل المنى من عامل القرآن جئت مفعما أبغي الوصول وقد بلغت سماءنا culimmadii ka soo qayb gashay xafladda shahaadooyinka lagu siinayey ku dhowaada boqol iyo konton ka arday ayaa waxa ay si weyn uga hadleen ahmiyadda uu leeyahay qur-aanka kariimka iyo barashadiisa iyo barnaamijkan quratu cayn litakriimi alxufaad udaj runtii aad u qeyn badan ahmiyadda tafsiirka qur-aanku ahmiyad aad u weyn mana kala haraan lafdiga qur-aanka iyo macnihiisa iyo aadaabtii iyo dee tadbiiqintii ummaddeenna maanta waxaa la rabaa inay noqoto jiilun qur'aaniyun markay soo barbaarana xadu tamyiis ay gaaraan waa in la baraa iimaaniyaadka waxdaaniyatullaahi subxaanahu wa tacaalaa xubu rusul waasaxaaba in la baro marka koowaadba intaanba qur-aan iyo wax kale loo bilaabin ayf loo bilaabin wax kaleba aan lagu dayin halkaasaa laga bilaabayaa waana dardaarankii iyo manhajkii ambiyada iyo dadka ambiyada raacsan dhaqankaasay lahaayeen nebiyullaahi ibraahiim ilmihiis buu la dardaarmayaa wasaa bihaa ibraahiima baniihi wayacquub yaa baniya ina allaha astafaa lakum uddiina falaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun kama marneen doorka salaadiinta oo iyagana si weyn u bogaadiyey xafladda lagu qabtay deegaanka kuunye barrow ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose maxaad u malaynaysaan owlaaddii xafiday qur-aanka owlaaddii ku camalfashay runtii waxayna xasuusinaysaa oo noo muuqdo tashbiih oo saxaabadii ee sharafka badnayd in maanta la shabahayo maxaa yeelay saxaabada markii qur-aanka ay xafideen oo cinaaya iyo daryeel ay la yimideen tacliiman wa tacalluman ay la yimideen iyo difaac kitaabka alle ay difaaceen fataxuu mashaariqa alardi wa maqaaribaha waxay furteen cirifka iyo geeska geesa dunida ayay furteen maanta taas ayaa noo muuqanayso kitaabka ilaahay in la tadbiiqanayo oo barashidiisa oo nooc kasta marka waxaan ku dardaarmaa ardaydan ee qur-aanka xafiday ee maanta la gadoonsiinayo shahaado in oo qur-aanka xifdintiisii ayna ka mashquulin cilmin ay ku darsadaan sidoo kale mas-uulka jimciyadda qur-aanka kariimka ayaa isna waxa uu ka hadlay xafladda iyo ujeedkeeda
munaasabad noocan oo kale ah oo jamciyaddu ay hogaaminayso islamarkaana lagu midaynayo madaarista qur-aanka iyo mu'asasaadka ee qur-aaniga ah mumayisaadka markaa looga gol lahaa barnaamijkan wuxuu ahaa kow in kelimada wuxuu ahaa madaarista iyo ummadaba la ysu keeno oo micnaha kelimada jamciyat alqur'aan alkariim markii la yidhaahdo waxay ku tusaysaa yacni jamaaca ijtimaac ee, kulan isu imaatin midnimo ayaa jamciyadda magaceeda laga dhansanayaa marka jamciyaddii inay marka ay marka u horeyso maadaama qur-aanka loo idaafeeyey ummaddii inay ku kulanto qof kastoo bulshada ka mid a ama waa waalid ama se waa mucallim ama se waa arday intaas waxa ka soo haray hadduu ganacsada yahana waalidiintu ka mid yahay oo ilmihiisii baa waxbarasho ku jira haddii culimada ka mid yahana waalidiintu ka mid yahay waa hogaankii ummadda haddii uu macalimiinta ka mid yahana waaba ninkii wadiifadii iyo shaqadii hayay haddii ilmaha iyo dhallinyarada iyo wiilasha iyo gabdhaha yihiinna waaba dadkii qur-aanka la barayay marka jamciyat alqur'aan alkariim cid ka maqan ama ka maqnaan karta ma jirto walidaalika haddii la yidhaahdo maxaa lagu midaysan yahay oo ummadda islaamka meel kastay ku nooshahay midnimadooda ramsi u ah waa kitaabkoodii qur-aanka ah kama marneen waalidiinta oo iyagoo faraxsan la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee alandalus gabadha inkastoo ay dhammaysay iyo ardada ku dhammaysay walaayaadka islaamka ma arkin tanoo kale waxay ku dhammaatay farxad aad aan faraxsanahay aad aan farax boqolkiiba boqol aad aan faraxsanahay intaasoo ardaya qalin jebisay culummada ka soo qayb gashay wallaahi farxad aan la koobi karin waxaan joognaa maanta maalin aad u qiimo badan Een, waxaan ka mid ahay waalidiinta ilmaha ay u qalin jebinayeen cabdulaahi khaalid hooyadiisaan ahay waxaana maanta ka soo qayb galay xafladan oo aad u qurux badneed maalin waxay ahayd aad u qurux badan maalin aan aad u rajeynayay maalin qalbigayga yacni aan ka go'i doonin waxaan aad ugu faraxsanahay een, xafladan aadka u quruxda badan inaan qayb ka noqday maanta ama maamulkeeda ama maxaa la dhahaa ugu dambeyn xafladda ayaa ku soo gabagabowday jawi aad u qurux badan iyadoo ardayda la siiyey shahaadooyin halka mu'asasaadka waxbarasho ee ka soo qayb galay la siiyey shahaadooyin ka turjumayay dadaalka ay u sameeyeen ardayda baratay qur-aanka kariimka
ruushka ayaa gantaala culus ku garaacay caasimada dalka ukrein xili xukuumadda ukrein ay moska ku eedeysay in ay beegsatay markab uu leeyahay turkiga walaalkiina awisheeb ay warbixintaasi inoo eegaya dowladda kaafiradda ukrein ayaa sheegtay in lix qof ay ku dhinteen kadib markii gantaalo ruushka uu soo riday ay ku dhaceen markab ganacsi oo turki leeyahay kaasoo siday shixnad badar ah weerarkaasi ayaa dhacay saacado yar uuna kadib markii ruushka uu duqayn ballaaran oo gantaalada riddada dheeraha uu ku qaaday caasimadda ukrein ee kiyef ciidamada badda ukrein ayaa sheegay in saddex gantaal oo nooca kuruska ah lagu dhuftay markabka lagu magacaabo golden leo oo uu ka lulmanayay calanka geni bisaw xilli uu ka baxayay goobta dagaalka isagoo sida xamuul badar ah wasiirka arrimaha dibadda ukrein andre sibiha ayaa sheegay in shaqaalaha markabka ay isugu jireen muwaadiniin u dhashay suuriya iyo hindiya sidoo kale wasiirka gaadiidka ukrein mikola kalshin ayaa sheegay in ilaahi hadda la xaqiijiyey dhimashada lix badmaax halka afar kale weli la la'yahay wuxuu intaasi ku daray in laba qof ay dhaawacmeen siddeed kalena laga badbaadiyey markabkaasi dhanka kale madaxweynaha ukrein valadimir zelenski ayaa sheegay in ruushku xalay uu qaaday mid ka mid ah weeraradii ugu gantaalada xooganaa ee lagu bartilmaameedsado magaalada kiyef tan iyo bilowgii dagaalka sida uu sheegay zelenski ciidamada ruushka ayaa soo riday in ka badan afartan gantaal kuwaasoo ay ku jiraan shan iyo labaatan gantaal oo nooca riddada dheer ah waxaana weerarkaasi ku dhintay hal qof halka ay ku dhaawacmeen lix iyo toban kale madaxweynaha ukrein ayaa tilmaamay in helitaanka gantaalada difaaca cirka ay tahay mudnaanta ugu sarreysa ee dalkiisa isagoo xusay in ukrein ay maalin kasta u baahan tahay gantaalo lagu soo rido kuwa ruushka uu ku soo daadinayo mas-uuliyiinta ukrein ayaa sidoo kale sheegay in toddoba qof oo kale ay ku dhinteen weeraro ruushka uu ka geystay gobollada kharkiyev zaboroja iyo dinobro betrofisk iyo magaalada odessa ee dhacda koonfurta dalkaasi ruushka ayaa dhankiisa beeniyey inuu beegsaday dad rayd ah wasaaradda difaaca ruushka ayaa sheegtay in weeraradu ay ku wajahnaayeen xarumo ciidan xarumo saadka lagu keydiyo iyo kaabayaasha dekedaha ee magaalada odessa kuwaasoo ruushka uu sheegay inay adeegsadaan ciidamada ukrein guddoomiyaha gobolka kuris ee ruushka alexander kinstein ayaa sheegay in weerar ay ukrein ku qaaday gobolka oo ku dhow xadka labada dal uu sababay dhimashada hal qof wararka ayaa intaasi ku daraya in diyaarado aan duuliyo lahayn oo ukrein ay leedahay ay weerareen xarun ka tirsan dhuumaha shidaalka ee kasbian baybalem iyo consortium oo ku yaala meel u dhow dekedda novrisk ee xeebta badda madow dekedaasi ayaa ah marin muhiim u ah dhoofinta shidaalka dalka kajikistan wasaaradda arrimaha dibadda kajikistan ayaa cambaaraysay weerarkaasi iyadoo sheegtay inuu halis gelinayo xasiloonida ganacsiga caalamiga ah jasaaka allaahu khayran walaalka abuushiba jabaadda t b f ee tikre ayaa iska diiday cadaadis uga yimid dhanka maraykanka xilli ay kasii daraysa colaadda ka jirta dalka ethoobiya walaalkeen muraan maxamed ee ribxintaasi inoo faahfaahinayo dowladda maraykanka ayaa cadaadis ku saaraysa hoggaanka t b l f inuu si buuxda u hirgeliyo heshiiskii nabadda ee ka qabsoomay britoria laguna soo afjaray dagaalkii dhiigga badan ku daatay ee labada kun iyo labaatan ilaa labada kun labaiyo labaatan ka dhacay gobolka tigree ku dhowaad bil ka hor maraykanka wuxuu ku dhawaaqay cunaqabateyn dhinaca fiisaha ah oo ka dhan ah qaar ka mid ah hogaamiyaasha kooxda t b l f oo uu ku eedeeyey inay carqaladeynayaan xalinta khilaafka gobolka tigree maraykanka iyo midowda yurub waxay ka walaacsan yihiin in dagaal cusub oo ka qarxa waqooyiga etoobiya uu saameyn ku yeelan karo guud ahaan geeska afrika islamarkaana uu dhaawici karo danaha siyaasadeed ee amni iyo juquraafiya ee reer galbeedka danjiraha maraykanka ee etoobiya ervin masinga ayaa sabtidii booqday gobolka tigree halkaas oo uu kula kulmay hogaamiyaal siyaasadeed iyo kuwa bulshada rayidka ah safaaradda maraykanka waxay sheegtay in laga wada hadlay sidii loo hirgelin lahaa heshiiskii britoria hogaamiyaha t b l f debra siyon debra michael ayaa la sheegay inuu ka gaabsaday inuu la kulmo danjiraha maraykanka taas oo muujinaysa sida t b l f ay uga goos adeegayso cadaadiska kaga imaanaya dhinaca maraykanka sidoo kale waxaa la sheegay in madaxweynaha maamulka kumeel gaarka ah ee adisaabu aqoonsatay gobolka tigree tardheesa lagu hayay xabsi guri iyadoo t b l f ka hor istaagtay inuu si toos ah ula kulmo danjiraha inkastoo la sheegay in taleefon ay ku wada hadleen danjiraha maraykanka ayaa sidoo kale booqday gobolka maxaarada gaar ahaan magaalada gondara halkaas oo uu kula kulmay mas-uuliyiin maxalli ah safaaradda ayaana sheegtay in booqashadu diiradda saartay ganacsiga nabadda iyo xasiloonnida arrinta ugu weyn ee khilaafku ka taagan yahay ayaa ah wolkate iyo raaya oo ah deegaano labada dhinac ee tigree iyo amxaarada oo mid weliba geeskiisa u sheegto isagoo murankiisu uu qayb ka noqday khilaafka ku saabsan heergelinta heshiiskii britoria t b l f waxay ku doodaysaa in qodobka heshiiska ee ah ixtiraamka dastuurka uu ka dhigan yahay in mustaqbalka deegaanadaasi lagu go'aamiyo hannaan dastuuri ah halka amxaaradu ay doonayaan in deegaanadaasi la hoosgeeyo maamulka gobolka amxaarada xilligii dagaalkii labada kun iyo labaatan ilaa labada kun labaiyo labaatan eriteria iyo ciidamada faano ee amxaaradu waxay dagaal kula jireen t b l f laakiin xaaladdu way isbedeshay waxaana jiro warar sheegaya in xiriirka eriteria iyo qaar ka mid ah hogaamiyayaasha t b l f uu soo dhowaaday dhinaca kale waxaa jiro warar sheegaya in dowladda suudaan ee uu hogaamiyo cabdifataax al burhaana lagu eedeeyey inay xiriir la leedahay t b l f iyo eriteria iyadoo xiisadaha gobolka ay sii kordhayaan islamarkaana etoobiya ay walaac ka muujinaysay duurka masar ee gobolka jasaaka allaahu khayran walaalka muraan kulan looga hadlayay horumarinta waxbarashada ayaa ka dhacay deegaanka tuulo barwaaqo ewlasaamiga eegado walaalkeen abuuxasaan ee warbixintaasi inoo faahfaahinayo kulankan oo ahaa mid saacado badan qaatay ayaa dhowaan ka dhacay deegaanka tuulo barwaaqo ee duleedka degmada garbaharey ee wilaayada gedo wuxuuna kulanka u dhexeeyey mas-uuliyiinta maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee gedo iyo maamulka iyo macalimiinta madarasada facaweyn ee salaama ee deegaanka tuulo barwaaqo kulankan waxa uu daarnaan salaan iyo waratashi ku aadana sidii loo sii dardargelin lahaa waxbarashada madarasada iyo sidii sare loogu qaadi lahaa aqoonta ubadka ammaanada ku ah macalimiinta iyo maamulka madarasada mas-uuliyiinta maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee gedo ayaa salaan iyo ismarxabeen kadib dardaaranno dhaxalgalla u jeediyay maamulka iyo macalimiinta madarasada ayaaluukhwa macalimiinta aan kusoo booqonnay deegaanka tuulbarwaaqo iskuulka salaama al asaasiya ka furan deegaanka macalimiintiisa iyo mudiirka dhammaan aad baad u mahadsantihiin soo dhaweyntiinna iyo mas-uuliyadda aad haysaan iyo daraasada aad haysaan iyo ammaanada aad gudanaysaan oo ilaahay jalla wacala ad ugu dhawaanaysa aad ugu mahadsantihiin waxaan idin dardaarmaya marka dhowr qodob oo ku saabsan waxbarashada runtii ninka mudariska ahi mas-uuliyadda saaran mucallim haadalba nabi sal ly slam uu ahaa dadkii ninka ugu horreeyay nabi sal ly slam iqra lagu yidhi alla jalla wacala uu ku soo dejiyo suuraddii ugu horreysay ilaahay qur-aanku wuxuu callama alinsaana maa lam yaclam waa la yatacallama bilqalami callama alinsaana maa la yaclam nabi sal slam lagu dhahay lidaalika maadaama nabi sal ly slam uu ahaa isagoo umiya haddana ilaahay jalla u waxyooday diinkan ummaddan u caddeeyey oo ilaahay qur-aanka uu ku yidhi aflaamura ilahay kadib muxuu dhahay litukhrij annaas min adulumaati ila annuur inaad ummadda ka saarto dulumaadka iyo mugdiyada aad u saarto nuurka lidaalika maanta waxaad haysaa mas-uuliyadda ayaad ahayd nebi sal l slam dhexalkiisii aan ka dhaxalnay aa la hayaa ee ubadkaas isagoo warqad cadaan loo keenaa waxaan la ku baahay waxaan u sheegayna wax sidqi oo ammaan inay noqdaan wax biri ilaahay jalla wacala maalinta qiyaamaha la hortagna inay noqdaan wax ay noqdaan inaan ugu dayano suubanu sal alay salam oo ah camalkeena si qabuul u helo ama loo aqbalo laba shay alikhlaas walmutaabaca inuu ahaado inaan ilaahay des wax u barno mutaabacana oo iyahna sal slam wax waafaqsan ay yihiin waxaan maamulaha iyo mid ka mid a macallimiinta madarasada oo dhankooda kulanka ka hadlay ayaa mahad alle kadib u mahadceliyey mas-uuliyiinta maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee gedo iyagoona ballan qaada inay sii xoojin doonaan dadaalada waxbarashada ee ku aadan ubadka bulshada deegaanka tuulo barwaaqe iyo deegaanada ku dhow
aad iyo aad baan uga mahad celinaya booqashadiina aad maanta nasoo booqateen oo safarka dheer aad noo soo gasheen adinkoo waxaa weyaan dacwadii nabigeena sala allahu caleyh wasalam uu gudanayo ilaahay subxaana wa tacaala miisaankiina xasanaadka ha idinkugu daro dadaalka iyo juhdiga aada wadaan walaalayaal anna waxaana la yidhaahdaa bahda mudarasatu salaama al asaasiya iyo walicdaadiya ee deegaanka tuulo burwaaqo walaalayaal madarasadan waxay shaqaynaysaa muddo labaatan sano ku dhow labadi kun iyo lixdii ayaa la asaasay arday tiro badan ayaa ka qalin jebisay macallimiintan hadda meesha fadhido wadaadkaas sheekh annaga ah oo macalinka annaga horena ah mawgi intaanadan kale waxaan ka baxnay madarasadaanan ka baxnay walaalayaal madarasadaan madaraso waxaa weyaan xiliyo badan bay soo kala martay maanta waxaan isdhigi karnaa xiliyada ugu ficnayd xilli ka mid ah tayo ahaan iyo tiro ahaanba iyo maraysaa awalan ilaah subxaanahu watacaala mahad iska leh mahad bilaabasho iyo dhammaashaaan lahayn taaniyan waxaan u mahad celinayaa maktabka atarbiya watacliim lixarakat shabaab almujaahidiin makaatibta la socotaba booqashada ayna soo booqdeen way ku mahadsan yihiin bacdallaahi siduu maamulaha sheegaybo waxaa weeyaan madrasada xaaladaheeda iyo isagaa ka waramay wax badan inaa ka dhaho ma rabo haddee waxaan rajeynaynaa insha allahu tacaala ka macalimiin ahaan maktabka awalba waan la shaqaynaynay in aan la shaqayn doonno xagga waxbarasho iyo xagga idaaro aan kala shaqayn doono waxaan ku rahdahay booqasho badan aan ka heli doona sida awalba dhici jirtay waxaan leenahay kusoo dhawaada madrasada asalaam al asaasiya ee tuulo burwaaqo marta xigta waa mahadsantihiin waxaan leenahay soo dhawaada kulankan ayaa hordhac u ah kulamo iyo kormeero muddooyinkii ugu dambeeyey ay wadeen mas-uuliyiinta maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee gado oo ay ku marayeen goobaha waxbarashada iyadoona uu sidoo kale hordhac u yahay kulamo iyo wadatashiye kale oo maalmaha soo socda laga yaaba mas-uuliyiinta inay la qaataan goobaha waxbarashada ee hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada islaamiga ee gado jasaaka allahu khayran walaalka abu xasan guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkees waxnimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga andalus saaka waanaga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaynoo suurtageliya oo aan ugu mahad celinayna allah subxaanahu watacaala walaalahayaga muslimiinta waad kumadsantihiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaana watacaala idinka ajarsiiya dhegeysiga idaacadda islaamiga al andalus wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wa jihaadukum mubaarak